kulanka loogu magacdaray barnaamijka sugaanta caruurta soomaaliyeed waxaa sanad walba lagu qabtaa dalka sweden muuse maxamuud ciise waxa uu ka mid yahay qabanqaabiyaasha waxa uu sharaxayaa ulajeedka kulankan ujeedadu waxa weeye shirar badan iyo kulamo badan bay soomaalidu qabsataa gudihii wadankii amaba dibadahaba laakiinse dhinaca caruurta barnaamijyo caruurta khuseeya oo caruurta loo qabtay inta badan way nagu yaryihiin marka ujeedadu waxa weeye in sugaanta caruurta iyo waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado caruurta codkooda la maqlo iyaga laga hadlo lalana hadlo marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya iyo tarbiyadda caruurta bugaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala qorayaal inta badan aanu dhowr wadan oo kala duwan oo sida maraykan iyo norway iyo denmark iyo wadanka iyo hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaada ama doorkan ama sanadkan baa noo casuuman caruurta laftigooda ayaan ka marnayn oo iyagu lagama sheekeynayo lagama hadlayo iyagaa ruwaayadaha iyagu soo diyaariyan carruur kataa daadoodu labay toban jir ka yar tahay ay soo bandhigayaan sugaanta carruurta ma ahan mid malaha ay dadka oo dhan ka wada dheragsan yihiin berigii hore ugu yaraan xilligii aan anigu korayey waxaa noogu caansanaa sheeka carruureedka iyo barnaamijkii maaweelada carruurta ee warbaahinta laga sii dayn jiray muuse ayaan weydiiyey inuu faahfaahin dheeriah naga siiyo sugaanta carruurta ee sanadihii ay hawshan wadeen lasoo bandhigay waniga waa su-aal fiican inta badan marka la idhahdo sugaanta carruurta saas sheegtay soomaalidu waxaa inta badan soo booda sheeka xariradii amaba sheeka carruurtii carruurta loo qaadayay laakiinse sugaanta carruurta way ka ballaaranto suugaan marka la leeyahy waxa weeye waxay noqon karaan sheekooyin waxay noqon karaan bugaag heesay noqon karaan marka runtii sheeka xariradun maahe halkan waxaa jooga imika tusalaan oo kale faarax maxamuud oo wadanka maraykanka nooga yimid oo ah nin qoraaya oo bugaag aada u fiican oo af ingiriisi af soomaaliba ku qoran carruurta u qoray carruur soomaaliya sawiradoodii sheekooyinka nolosha qurbaha tii wadankii waxaa jooga taa imika ifraax oo kale iyadoo wadanka norway nooga timid oo bugaag saas lamida qortay qorayaal sweden nala degan baa jiro oo bugaag badan carruurta u qoray marka sheekxaradun maahae qorayaasha imika xitaa qurbaha usoo baxay waxay alifeen sheekooyin carruureed oo casriya oo la jaan qaadaya nolosha casriga ah amaba noloshan maanta ay carruurteena dibadda joogta ay ku nool yihiin marka sheeka xaradiina kama marna sheekooyin casriyo hadda la alifay oo wacyiga la jaan qaadayaana way yaalaan marka runtii sugaanta carruurtu waa mid ballaaran loona baahanya fahamkeedu inuu intaa inooga sii ballaadho oo ay madallo noocan ay noo bataan oo meelo badan ba ay ka qabsoomaan sida uu muuse maxamuud ciise nala wadaagay waxaa goobta ku sugan oo mawduucyo kala duwan soo bandhigayay qoraayaal soomaaliyeed faarax oo maxamuud waa qoraa qoray buug door ah oo af soomaali iyo af qalaadba isugu jira buugtiisa waxa ay isugu jiraan mala awaal taariikh iyo sheeko carruureed dirkaba kaalinta qoraa faarax ee kulanka suugaanta carruurta sweden waxa ay ahayd laba qodob kow inuu waalidiinta iyo qoraayada u sharaxo sida loo diyaariyo buugta carruurta iyo qodobka labaad ee buugtii uu qoray oo uu sharaxaad ka bixinayey taasoo ah gaar ahaan sheekada sida loo alifaada sheekada carruurta farshaxanka iyo sawirada sidii loogu saldhigi lahaa iyo sidii looga ilaalin lahaa waxaan dhaqanka soomaalida ku jirin oo aanay markii sawiro la gelinayo oo kale waad aragtay qaarka dadka qaarkood buugay sawireen bay sawiro ajnabi gelinayaan af soomaaligu bay ku qorayaan laakiin inay afkii iyo isla socdaan iyo aragtidii sida soomaalida loo yaqaano weeyaan marka taasi waxay ahayd in dadka aan kala hadloo rabo inay wax qoraan ama waalidiintaba ama wax qoraba inay ka fekeraan sidii loo hagaajin lahaa qoraalka wanaagsan ee loosoo gudbinayo carruurta kaasi qodob buu ahaa qodobka kalena oo maanta aan ka hadlayay waxay ahayd sidii iyagana buugtaan anugu qoray carruurta ah carruurta loogu talagalay qaar ahaan sida kuwa sawirada la farshaxanka ah buug kastaaba sheekada uu sido ilmaha uu sheegayo iyo sida ay sida ugu maaragtay fudud markii uu qof rabo inuu raaco dariiqaas oo kale uu fahmi karo sidaan sidaan u sameeyey amaba aan isugu dabariday buugga kan ha ahaato qoraal amaba ha ahaato farshaxan kulankan waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah sheekooyin carruureed casri ah qoraa faarax oo maxamuud ayaan weydiiyey maxay yihiin sheeka carruureedka casriga ah waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan runtii waana runtii ta halkan aanu aada uga hadalay anigu ti shaksiyan sheekooyinkii hore wax ku saabsan waxaan qoray queen araweelo oo lafteeda aan bedelay waayo su-aasha meesha imanaysa waxa weeye sheeko nooceeya ayaa ciyaalka ku habboon caruurta ku habboon haddii aad soo qaadado tusaale dhegdheer ama baynu soo qaadano cigaal shidaal ama baynu soo qaadano sheekooyinka noocaasa maxay ilmaha sheekooyinkaasi u sheegayaan runtii anigu waxaan aaminsanahay inay sheekada iyo waktigeedu islahaadaan sheekooyinka waa fiican tahay hore in la hagaajiyo horta caruurta wadamadan gaar ahaan qurbaha jooga inay fahmaan inay la socon karaan oo aan ahayn wax bajiya waayo dhegdheer oo kale iyo bajin bay ahayd in ciyaalka la bajiyo aan intay banaanka u baxaan aan cidlo laga helin laakiin tan ilmaha yurub jooga ama waqooyiga america de sidaas oo kale looma bajin karo bahal iyo dadqalato midna lagama bajin karo marka waxay noqonaysaa in la alifo sheekooyin cusub oo dhaqankeeniina xambaarsan oo ilmihiina garanayaan hadda haddaan kasoo qaadano tusaale ahaan markaan ka hadlino wiilkii mucjisad ahaay oo kale oo ah buugta aan qoray ama ma ama kaamila iyo bisadeedii waxa weeye waa waxay ciyaalkii qurbaha ku koray iyo kuwii dibadda labaduba fahmayaan in ilmo yari bisad yeelan karo xanaanayn karo taas iyo weliba iskuolkii ay tegayeen iyo dhaqankii intiiba ay la garanayaan marka runtii alifaada hees waxa weeyaan qofkii rabaa inuu sheeko caruureed qoraa run ahaantii waa inuu ka fekeraa siduu alifi lahaa sheeko cusub ifraax yuusuf ciyow oo martida madasha ka mid ahayd waxa ay ka timid dalka norway ifraax oo qortay saddex buug oo laba ka mid ah ay yihiin buugta caruurta ilo-oy taxanihii sheeko sheeko iyo magac iyo muuqaal ayay kala ahaayeen buugta ifraax marka laga tago buugta ifraax waxa ay ka hadashay xaquuqda caruurta maanta waxaa runtii la wadaaga waalidiinta waxay ahaayeen inay caruurtooda u ahaadaan waarid inay caruurtooda ka difaacaan dhinac walba ha ahaato in la garaaco cunuga inay sax ahayn oo si wanaagsan loola dhaqmoo kaleeto ay jirto in cunuga lagu xanaaqo in cunuga jir ahaan ama maskax ahaan loo dhibaateeyo ta kale xoogga ansaare waxay ahayd oo aan ka hadlay in cunuga uu yahay qof nool oo xuquuq leh annaga haddii aanaan soomaalina badana ay nagu adag tahay carruurteena inaan u qadarino sida bili aadan waxyaabaha marka aan rabay inay waalidiinta fahmaan waxay tahay iyo bulshada guud ahaanba inay carruurta yaryar qadariyaan inay si xushmadle ula dhaqmaan inay ka joojiyaan dilka jireed oo ay ku haayaan iyo midka maskaxeed intaba mana khusaysa waalidiinta oo kaliya bulshada khusaysaa guud ahaan iyo macalimiinta weliba kuwooda qur-aanka dhiga dhaliisha ku aadan habkii hore ee ay soomaalida caruurta u edbin jirtay ama ay weli inta badani u edbiyaan ee dilka iyo canaanta aflagaadada lagu daro sida doqon yahow wax matara yahow damiin yahay iyo wixii la midka ah ma ahan ifraax oo keliya dadka qaba dalbanayana in wax laga bedelo ifraax yuusuf ciyow oo ka hadlaysa sida ay bulshada uga falceliso arrintaasi waxa ay tidhi bulshada qaar way ku adag tahay laakiin haddeertan waxaan deganahay annaga kasoo qaad galbeedka siiba scandinavian deganahay waxaana deganahay waddamo aysan sharci ka ahayn carruurta in la dilo carruurta halkaan xuquuqay leeyihiin xuquuqday leeyihiin waxaa kamid a in guriga ay joogaan maskax ahaan dareen ahaan iyo jir ahaanba ay igu nabad galaan oo ay kaga nabad galaan dadka ka waaweyn ee meel walba ka joogo ilaahay waarid cunuga wuxuu ugu sameeyey in uu ilaaliyo oo ka ilaaliyo dhib walbeed ugama uusan sameyn inuu asigii waalidka ahaa uu dhibaateeyo cunugiisa annaga soomaali marka haddaan nahay muslimiinaa nahay muslinka ama diinta islaamka ma ogolo in qof kale lagu sameeyo wax lagu dhibaateynayo annaga badankeena lagu soo koriyey dil waa xaqiiqo laakiin maanta maskax ahaan sideen dareemeynaa dil ma lagu dhiiri kali karaa cunug dil wax ma lagu bari karaa cunug aniga waxaan aaminsanaha may waxaa jiro waxyaabo kaleeto ilmaha loogu talagalay in wax lagu baro si ay u noqdaan mustaqbal ubax iftiimaayo aniga arrintan maanta waxaan kaloo kaga hadlay soomaaliya maanta waxay u gubanayso ay taho keliya cadaalad darada ka jirto siiba lagu hayo caruurta iyo dadka laga xooga badan yahay marka ani waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu tirada badan inay halkaasayta ka jirto haddii aan taas wax ka qabano oo aan dadka si cadaalada ula dhaqano dilka iyo dhibaatada aan haynana aan joojino inaan heshiin kareyno oo aan fahmayno in qof walba uu leeyahay xuquuq qof walbana uu leeyahay door loogu talagala bulshada dhexdeeda sida aad maqasheen qoraa ifraax waxa ay xidhiidhisay caruurta iyo dadka laga xooga badan yahay dabcan caruurta laftirkoodu waa laga xoog badan yahaye waxaan ka codsaday inay faahfaahiso arrintan iyo xiriirka ay leeyihiin labadaba carruurta horta waxaa loogu xoog sheegta oo looga tira badan yahay dabcan laba waaridaa dhalay labada waarid waxaa kasii daranaya jooga bulsho oo aanan unaxaynin cunug yar waxaan ogahay aniga soomaaliya oo aan markhaati kasoo ahaa ilmo yar yar ee lagu dilaayo maxaa u cayaarteen barooniya aadeen maxaa barooni u aadeen aaba lagu dilooyaaba cunuga wax loo abuuray waa inuu ciyaaro si jirkiisa oo horumar u sameeyo maskaxdiisa ay hal abuur u yeelato cunuga waa inuu ciyaaro waa inuu xorriyadda cayaarta haysto soomaaliya maanta waxaa ka jirta ama guryaha soomaaliyeed ee yurub ku yaalo waxaa ka jirta in waalidiinta aysan ogoyn cunuga inuusa cayaarin taas maxaa maxay ka imaatay inay leeyihiin awood ama ayaga umaleeyaan inay leeyihiin awood ay cunuga ku muquunin karaan taas waa qalad maxaa yeele cunuga waa qof bili aadan ah ilaahay dareenuu ku abuuray waa sababta sababta u oynayo markuu bebiga yahay markii uu weynaadana waa sababta sababta u dhahay hooye waxaan ha igu sameyn aaba waxaan ha igu sameyn laakiin lama maqlaayo taas waxay keenaya cunugaaga inuu noqdo cunug daciif ah aan isku kalsooneyn birita qofna iska celi karin oo maskax ahaan u dhibaataysan sidaas darteed waa in cunugaaga aad difaacdid oo aad bartid xilli hore inuu yahay qof nool shaksiyad leh naf leh goonina u taagnaa karo oo aan dadka kaleeto jiritaankiisa uusan ku xirnayn waa wax muhiima tanka sababta ugu xiray dadka laga tirada badan yahay ama dadka caafimaad ahaan u xanuunsan waxay tahay groupkaas ayagana waa group aada loo liido oo loo arka dhibaato hooyooyinka dhalay aabayaasha dhalaa lagu caynaya waa lagu dhibaateynaa cunug waxaa arkaysaa lagu lugahiisa ay xanuunsan yihiin oo aanan soco karin oo guri lagu xiro weligiis banaanka aanan imaanin maxay ku dhacda sababta in la liidaayo uusan asi awoodin inuu banaanka tago qofna uusan rabin banaanka inuu geeyo waa xaqdarro cad because adaa dhalo cunugan asiga mausan dooranin inaad dheshid adna maama dooranin inaad dheshid laakiin adiga doorashada aad samaysaa waxay tahay ina intaa guursatay aa ur yeelatay haddaa way ta aaba haddaa taana sidoo kale way ku qosaysaa so adig doorashaa lahayd asiga doorasho mausan lahayn sidaas darteed waana inaa inaadan dhibaateynin oo aadan ogolaanin bulshada inay dhibaateyso ama la caayo ilmaha dhagoolada ah ilmaha indhahala intaba ma ahan in la dhibaateeyo ama ha weynaadaan ama ha yaraadaan kulamada noocan oo kale ah faa'iido caynkee ah ayay bulshada u leeyihiin faarax ayaa inoo sharaxayo kulamada noocana waxa weeyaan horta arrinta ugu weyn waxa weeye waalidiintii carruurta dhalay gaar ahaan haweenka oo dib carruurta macalimiinta ugu waaweyn oo meeshii joogay waxa weye iyaga laftooda waxay ahayd in horta inay waxaan kula talin intay buug iska soo qaadan lahaayeen ohan lahaayeen waa af soomaaliya akris dadka qaarkood qaar baa khabiir ku ahaa sida waalidiintu ula akrin lahaayeen buugta ciyaalka midda kale in waalidiinta laftooda waxa kan ciyaalkooda soomaaliga ay usoo iibinayaan inay fahmaan sheekadan uma tahay mid munaasib ku ah marka runtii waxaa laga hadlay abaabiin waxaa laga hadlay qoraal waxaa laga hadlay suugaan marka runtii aada iyo aada ayay ahayd maaragtay wax loo kala faa'iidaystay dad meelo kala duwan ka kala yimi waana waxay dad magaalooyinka kale ama wadamada kala joogaan runahaanti aada uga faa'iidaysan karaan diba iyo dibad iyo gudaba shaki kuma jiro in sida arrimaha kale ee bulshada sida bandhigyada buugta kulamada ciyaaraha kulamada diiniga iyo bandhig faneedyadaba ay carruurtu mudan yihiin qorshooyin iyaga u gaara oo aan madadaalo keliya ahayne garaadkoodana lagu kobcinayo